qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarriway dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado hadaha oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado habeen walba marka laga reebo habeennimada jumcaha
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi annagamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweye agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lalabsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed allo guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiyo dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin آمين بحدد وينو آمين آمين بحدد وينو آمين
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadan ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha waa koob iyo labaatanka bisha lixaad sanada laba kun labaatan iyo laba barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaad ku dhegaysan doontaan shir looga hadlayay amniga gobolka mudug oo ay iska kaashanayeen maamulada puntland iyo galmudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba kulankaas ama shirkaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug xasan cabdulaahi warsame barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dalkiidinkaa qarribay dowladda soomaaliyana waxay ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto abaar daran haddaba waxaad dhegaysan doontaan ergeyga gaarka ah ee arrimaha soomaaliya ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo maanta baarlamaanka hortegay ayaa ka hadlay arrimahaas waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dhaliilayaa
maamulka puntlandna waxay dil toogashaha ku xukumeen shabakada ku eedaysay shabaabnimo oo lagu soo qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaad ku dhegaysan doontaan go-aanka ka soo baxay maxkamadda barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka inta uu socdo aad maqli doontaan faahfaahinno ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo duleedka magaalada kismaayo ku dhex maray ciidamada jubbaland iyo al-shabaab haddaba barnaamijka ayaa dhegaystayaal idgu haya caawa qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo la kulmay ergeyga dhexdhexaadinta ama ergada dhexdhexaadinta ka wada somalilan qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii iyo xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana dhegaystayaal caawa waxaad dhegaysan doontaan
wixii laysku dilay wixii dembi dhacay kadibtoonaa dambunaaqay noqotay gunta iyo gabagabada barnaamijka dhegeystayaal aad maqli doontaan xubintaasi waa heestaasi dulmi diido iyo hobelada waaberi iyadoo sidoo kale aan idiin soo gudbin doono xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid waa kasta hagaag saaxiibayaal mar kale cawayse wanaagsan saaxiibadaan jecel lahay barnaamijka waxaa soo saaray iyo farsamaynaya saaxiibkay cabdulaahi waa cabdifataax cabdulaahi dhowre soomane aanu ku bilaabanay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol iyo dembiyada culus ee puntland ayaa maanta ugu dambeyn dil toogashaha ku xukuntay afar ka mid a rag lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaas oo laga soo qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba raggaasi lasoo qabtay ama la xukumay oo ah afar ayaa waxa ay kala yihiin jaamac aadan tusbaxle ayuub cumar shire cabdulaahi salaad boos iyo maxamuud abshir muuse waxaana dhammaantood lagu xukumay dil toogashaa dhamme cali ibraahim cismaan oo ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ayaa waxa uu sheegay raggaasi lagu helay dembiyada ay galeen islamarkaana lagu xukumay dil toogashaa siduu hadalka u dhigay
dilkii ugu horreeyey waxay dileen gabar layidhaahdo shubri muuse cambe een, iyo wiil ay dhashay oo dhegala dilkaas een, wuxuu ka dhacay meel layidhaahdo een, t- baliga barigaasa oo oo tuulayra bariga ku taalla marka dilkaa waxaa fuliyey cabdiraxmaan een, waxaa la dhintay gabadha shubri muuse cambe waxaa la dhintay wiil ay dhashay oo dhegala oo lagu magacaabo cabdiraxmaan faarax bugyare halkaa maxay ku dileen gabadhii iyo wiilkeedii wiilka waxaa dilay ninka la yidhaahdo eh, olyo dilkii labaad waxay dileen marxuumaha maxamed aadan oo waardiye ka ahaa shirkadda golis ee beelwacatay waxaa dilay ayuu cumar shire sidoo kale labalaatankii bishii kooyo tobnaad laba kun sideed toban waxay dileen axmed cali nuur dalaaqo oo xisaabiyihii shirkadda saabir ay ku qaateen ninkii gacantana wuxuu qaatay laba boqol nin kalena wuxuu qaatay boqol marka la- een, laba kun sideed tobankii in la yidhahdo fu'aad cali macalin waxaa lagu dilay washington waxaa dilay ayuu cumar shire laba kun sideed tobankii waxay dileen nabadoon muuse xaaji faarax waxaa lagu dilay eh, dabaqa hogato iyo yasmiin dhexdooda waxaa gacanta koowaad lahaa ayuub cumar shire Een, dilkii nabadoon siciid maxamed awaare waxaa lagu dilay masjidka rooda agtiisa bacd almaqrib waxaana dilkaas fuliyey oo gacanta lahaa maxamed abshir maxamed oo ninkaas Een, dilkii firin jaamac firin maxamed yuusuf gudoomiyihii hore ee qandala waxaa lagu dilay aaga toox waxaa dilkaas fuliyey maxamed abshir muuse olyo ninka- saddex iyo tobankii bishii laba iyo tobnaad laba kun siddeed iyo toban dilkii ganacsada cabdullaahi maxamed saleebaan waxay ahaayeen wiil yaabihii oo halka aaga alnakhil een, waxay dileen wiilka kabacdii odagaa soo kacay waxay moodeen odagu inuu hubaysan yahay waxaa dilay oo dilkaa fuliyey ayuub ayuub cumar shire oo nin- waxaa ka mid ahaa een, een, nabadoon cismaan axmed askar waxaa lagu dilay xaafadda new boosaaso gaar ahaan masjidka dilxij waxaa dilay ayuu cumar shire sideed bii saddexaad laba kun sagaal iyo toban dilkii suldaan bashiir muuse koonte amarka suldaanka lagu dilay waxaa bixiyey jaamac caadan tusbaxle Een, waxaana lagu siiyey suldaankii dhammaa dilkiisii sagaal boqol oo dollar bay ku qaateen oo ay ku dileen shan iyo labaatankii bishii koowaad laba kun iyo laba iyo labaatan dilkii ganac- ganacsada jaamac khuurshe waxaa lagu dilay suuqa qudaarta waxaa dilay ayuub cumar shire Een, 16 bishii waa 2022 qaraxii magaalo cad ee, marka qaraxaas waxaa la dhigay magaalo cad een, oo xire afartaas way isla ogaayeen Een, waxaa rimuudka taabtay oo qarxiya ciidan cashire qaraxaas ku dhintay marxuum maxamed baxawal dalmar gudoomiyihii hore ee tuulada wardheer 19 bishii labaad 2022 qaraxii tuulaniiko ee ergada qaraxaas waxaa ku dhintay qarax ergo loo dhigay ergadii xildhibaan jamaal wasiirkii qaraxa waxaa meesha dhigay jaamac aada tusbaxle Een, wuxuuna u xilsaaray tiimka oo dhan way isla ogaayeen Ayuu- qaraxaas waxaa ku dhintay labada marxuum ee kale ah caaqil yaasiin cali dhahar iyo cabdi ciise maxamed cabdiseed gudoomiyihii cildaahir iyo nin caaqil ah baa ku dhintay Een, waxay kaloo shabakadana ka dameeyeen qaraxii ex kantarool kantaroolkii hore ee koloyada madaxweynaha lala egtay sharaxaas waxaa amray oo in meesha la geliyo amray ninka layihahdo lahoor waxaa soo sahmiyey oo goobta tegey meesha ku habboon ee kolonyada madaxweynaha qaraxa loo dhigi karo ninka layihahdo jaamac aadan tusbaxle ee waxaana kala qayb qaatay nin layihahdo maxamed abshir oo xiran baa kala qayb een, qaraxaas waxaa rumuudka taabtay oo meel buurta dhinaca badda ka xigta rumuudka hayay ninka layihahdo jaamac aadan tusbaxle Een, marka habeenkii markii qarax geynayeen waxay kaxaysteen laba gaari oo si aan looga shakin gaari iska rogay gaari kale waxay iska dhigeen inuu gaari meesha kaga xumaaday si yani waxay kafar uga dhigtaan saasay markaa qaraxa meesha ku geliyeen waxaana taabtay ninka la yidhaahdo jaamac aadan subaxle waayo waa lagu aamin waay kuwa yaryaaraa maadaama qaraxa muhiimad iyaga u lahaa la- lala rabay in dee mas-uulka waddanka ugu sarreeyey la- lala eegto marka waxaa qaraxaas ku dhintay een, ciidan ka tirsan saraakiil ka tirsan ciidanka madaxtooyada cabdulaahi maxamed ee, shafeec iyo maxamed axmed cabdulaahi baa ku dhintay waxaa ku dhaawacmay ee, afar askari oo kale ah bashiir ee, nin layihahdo ukun khadar naani maanta oo ay taariikhdu tahay kii bishii lixaad waxay maxkamad darjaalka waada ciidamada qalabka sida iyo dambiyadeeda culus u fadhiisatay isla markaasna go-aan kasoo saartay dacwad ciqaab ah iyadoo maxkamadda fadhigeeda u dhanyahay isla markaasna uu xeeraaliye ka yahay xeeraaliya maxkamadda ciidamada dambiyadeeda culus ee shanta gobol Ee, sanayaalna ay ka yihiin kow cabdiraxmaan ciise axmed laahoor ina muumino abtidoon lixdan iyo saddex sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax afartan iyo afar sano jir ah ayuub cumar shire biixi magaciisa afgarashada weeye ina johro faarax dalmar soddon iyo laba sano jir ah cabdulaahi salaad boos mahonge magaciisa afgarashada weeye ina bariise muuse dirir labaatan sano labaatan iyo siddeed sano jir ah maxamed maxamuud abshir muuse magaciisa afgarashada oliyo ina xaliimo yuusuf maxamed shan labaatan sano jir ah dood dheer iyo fadhiyo badan oo maxkamadda qaatay oo loo beri qaatay kadib maxkamaddu waxay soo gabagabaysay ee, fadhigii ugu dambeeyey oo ah maantay oo ay taariikhdu tahay labiyo koo iyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaiyo labaatan sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraarinta iyo jawaab celinta qareenka eedeysanayaasha maxkamaddu markay akhrisay dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markay qiimaysay dooda iyo difaaca dhinacyada maxkamaddu markay ku qanacday qiraalka eedeysanayaasha ay ka- ka horqirteen garsoorayaasha hortooda sidoo kalena ay ka qirteen maxkamadda horteeda maalintii labaad maxkamaddu markay u caddaatay in eedeysane- eedeysanayaashu yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo eedeeyey maxkamaddu markay u caddaatay in eedeysane cabdiraxmaan ciise axmed laahoor uu ahaa ninka asaasay shabakada islamarkaasna xukumay nimankan afarta ah iyo kuwo kaloo xiran islamarkaasna uu ka baxsaday gacanta ciidamada ammaanka maxkamaddu markay aragtay codsiga iyo gabagabada dhinacyada maxkamaddu markay daalacatay shareecadda islaamka sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay afarteeda sane maxkamadda horjooga iyo sane maqan kow cabdiraxmaan ciise axmed laahoor ina muumino abtidoon lixdan iyo saddex sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax afartan iyo afar sano jir ah ayuub cumar shire biixi ina johro faarax dalmar soddon iyo laba sano jir ah cabdilaahi salaad boos mahonge ina bariise muuse diriir laba- labaatan iyo siddeed sano jir ah maxamuud abshir muuse olyo ina xabiibo yuusuf maxamed shan labaatan sano jir ah kuwaas oo dhammaantood ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ay laayeen
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isa saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaa suulisay
dalkeedinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoba waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka xulashada wareesyada raadiga cadaado markaana gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug xasan cabdulaahi warsame ayaa maanta shir gudoomiyey shir amniga gobolka mudug looga hadlayey oo ay si wada jir uga soo wada qaybgaleen maamulada puntland iyo galmudug shirkan oo asbuuciiba mar la qabto ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug gudoomiyaasha degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug taliyaha qaybta booliska gobolka mudug iyo taliyaha ciidanka daraawiishta mudug iyo cayn waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa taliya ku-xigeenka ciidanka niisa iyo taliyaha saldhigga dhexe ee galmudug gaar iyo qaar ka mida taliyayaasha booliiska labada dhinac ee gobolka mudug kulanka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ahna kusimaha gudoomiyaha xasan cabdulaahi warsame isagoo ka warbixiyey gudoomiyaha waxaa looga hadlay shirka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka maamulka galmudug oo uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka qoodaar iyo gudoomiye cabdiraxmaan maarka degmada gaalkacyo iyo saraakiisha amniga si guud een, shirka ka dhacay taliska qaybta gobolka mudug ee puntland waxa uu ahaa shir runtii labada maamul ay go'aansadeen inuu bishii mar dhaco Een, maadaama ayaantan een, abaarihii iyo ee, deegaanka oo aad u ballaartay iyo doorashooyinkii sharka noocaani oo aad u baaqday ayaynu maanta waxaynu aad isugu canaanay in shirkii dibna loo soo nooleeyo Een, amniga guud ee puntland iyo galmudugna aynu bal meesha wax marayaan isbedelada amni ee horumaryada ku dhacay laga wada sheekaysto Ee, runtii mindaqadu aad bay u wanaagsan tahay si guud amniga puntland iyo galmudugna meel fiican buu marayaa Een, waxa wax dhibaataana ma jiraanin Ee, waxyaalaha shirka ugu muhiimsan oo looga hadlay waxaa ka mid ahaa degmada gaalkacyo maadaama ay tahay caasimadii labada dhinacba in labada mareer ay meesha fadhiyeen in bal amniga ma- caasimadda kor loo qaado Een, maadaama argagixisadu la filayay in ay mataqaana gobolka mudug ay imaana doonaan Een, laamaha ammaanka iyo surdoonkuna iyo waxoogaa ay bixinayaan ay tahay wasilla inay joogaanin gobolka mudug inay caasimadda soo galaana la filan karo ayaa shirkani maahiradu waxay codsadeen lama ammaanku in mataqaanaa rondada magaalada la joogteeyo Een, ciidankuna howlgal muuqda oo ballaaran uu ka qabto sidii amniga gobolka loo magacisiin lahaa Een, waxaa kaloo aad iyo iyana laga wada hadlay Een, amniga gobolka mudug maadaama mid yahay xaaladda wasil in labada dhinac ama labada maamulo ay waxay ka geysan karaan taakulayna ciidanka halkaa jooga shidaalkooda garaamkooda iyo geelqalkoodaba in aynu isla fiirino si cadowgaas islaamka ee shabaabka ahi aysan mataqaanaa ummadda una aafin waxaan ka shiray argagixisada hadalkeeda iyo baa baa baa laga shirayey Een, waxaan leenahay waa soo jeednaaye ma hurdayno waxaan leeyahay in laga baqo waxaa la dirirhayaa waa dad annaguna dad baana waa dad aan ku tirsanayn oo dhiigga bini'aadanka bannaystay weeye dhiigga bini'aadanku hal qof oo laga dhigayaa ilaahay xaggiisa koomka waa uga dhib badan tahay dadka dilkooda dad bannaystay oo mashruucooda waa uu yahay dil weeye waxaa nala dirirayaa dhibaatooyin badan iyo nidaam badan baa la soo maray qabiil baa laysku dilay ilaahay waa naga waday waxaan u soo jeesanaynaa argagixisada waxaan leeyahay argagixisada waa soo jeednaa ee ma hurdayno ilaahay idankiis waxa waaye een, shirkan waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah ee looga hortegaya argagixisada argagixisada ka hortegeedu wax micnaa uu leeyahay mana waa la baabuuninaya dowladahana waxaan leenahay sida baxdaha ku aragteen ama wasiil nu- nuuc walba waa la yska dhici karaa ee nimanka ha la yska dhiciyo wuxuu waxay yihiin in la ogaadaa la rabaa iyo meesha ay ka socdaan waxaan weynay nimankaas dadka fangareeya iyo waxa ay la shaqeeyaan dowladda federaalka ay noogu sarraysa iyo maamul goboleedyadu waxaa la waaya barnaamijka bayskiisa cidda bal waxaana waxa ay rabaan inay qof dilaan qof isaga idman ilaahay dil waa diiday dil ilaahay baa wax dili kara qof bilaadan wax ma dili karo jooji jooji wariya gaariga waa la baarayaa ay soo dego
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad iga mubaari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askartuu taysan baa saaran ya oo miyaadan ogeynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamadaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee socod
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinka qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana magaalada muqdisho ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ay sii kordhaysay abaarta ka jirta meelo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadal maanta ka jeediyey shirka madasha shanaad ee siyaasadda iyo dhaqaalaha qaranka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed aysan aad uga warqabin dhibaatada abaareed ee ka jirta dalka taas beddelkeedana ay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka wuxuuna hadalkiisa intaa ku daray in abaarta jirta awgeed ay saamayn doonto toddoba milyan oo soomaaliya sida uu hadalka u dhigay
dalka hadda markaa fiirsa xaaladda uu ku sugan yahay intii yareed oo hadda saddexda isbuuc aan aan aan gacanta ku hayay oo hawsha aan ku guda jiray baaxadda horta abaartu aad u weyn tahay oo dadkuna aad ugama warqabaan xaaladda jirta waa laga yaabaa arrimihii political processka ama doorashooyinkii inay dadka aad u mashquuliyeen oo dad badan oo soomaaliyeed iyo kuwo ajnabi ahba oo soomaaliya daneeyaba ay weyli ka qabeen xasiloonida siyaasadeed ee dalka inay isteeg ahayd aan isteeg inay ahaydoo xaalad xoogaa xasiloon darro ah dadku ay ka baqayeen laakiin taas waxay ka mashquulisay dadkii baaxadda iyo xajmiga iyo saamaynta aylaag ay leedahay abaarta dalka hadda ka taagan ay leedahay oo toddoba milyan oo qofood oo soomaali ah ay hadda saamayn ku yeelan doonto abaarta oo shan milyan oo ka mid ahna ay xaalad emergency situation ama xaalad deg deg ah ay ku jiraan saddex boqoloo kun oo ka mid ahna ayba macluushii ay ku jiraan oo hadda xaalad macluuleeda aad u ba'an ay wajahayaan lagana yaabo markii haddii macluusheeda sii darsatana dadkaas ay inay dhintaan ay u badan tahay gargaarka iyo loogu jawaabi karay iyo ka jawaabiddii laga bixi karay xagga gargaarkana aad ayay u hooseysaa oo hadda adduunka waa la socotaanoo duruufo kale iyo xaalado kale isaga jiraan oo arrimo kale ayaa global geopolitical tension kalea jiro oo hadda aan soomaaliya aad loogu soo jeedin iyo fatiig waxa la yidhahda daal in laga daalay abaaraha dalkeenna iyo biibaxada soo noqnoqonaysa laga daalay oo annaga nafteena loo hayso dad wax isku falaya inaan aan ahayn oo marna abaar shala doolar la tegey weliba doolar mara biyo marahay saddex isbuuc ka hor wuu qallanaa haddana biyaha kasoo buuxsanaya laga yaabo inay inay soo fatahaan marka dad u dhaxeeya biyo biyo inay la tacaalaan falaad ama biyo boco ama abaar un baan nahay waxay la kulman marka warbixinta dabacwaa wada dhegaysataan wax badan aniga inii sheegaaya ma jiraan laakiin waa lagu soo celceliyey rag qoladii hadda ka hadlaysay khubarada ahayd arrinta badqabka cuntada waa lagu soo celceliyey wixii waa la ogyahay dhibaatadii waa la waa la identifaagariyey ama waa la tashkhiisiyey ama waa la caddeeyey xalkeedii waa la sheegay maxay u dhici laadahay meesha marka ay mushkilada ka jirtaa waa xagga waa decision makingka iyo policy levelka fulinteeda waayo waxa uu mushkilada ku jira maxay marka ay mushkiladaas u timaaday waxay u timaaday annaga waxa mudnaanta noo ah dalka dadka madaxda ama siyaasadda ka arrimiya waxaan hal saac wakhti u hel inaan la fadhiisto madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada iyo ra wasaaraha xil ka sii dhammaaday inaan bal hal saac la fadhiisto arrinta abaaraha aan warbixin ka siiyo iyo saamaynta soo noqnoqoshada iyo sida looga bixi karo intaba wixii aan markaas aan aan ka soo arooriyo xooga oon ka hayay xog badan koleyta maba hayn aniga naftayda laakiin intii aan hayay inaan la wadaago miiskooda waxaa saarnaa security-ga nabadgelyada waxaa kaloo miiskooda saarnaa dastuurka waxaa kaloo miiska u saarnaa ciidanka iyo iyo nabadgelyada oo ku xirneed amisom iyo sidii iyo waxaas u bixi lahaayeen iyo arrinta reconciliationka iyo waxaa soo raacay economy recoverygaa soo raacay ishuyada marka labada banal haddeertaan kii iga horreeyey naga horreeyey kan hadda aanan geli doono la xiriiroo dhan ama food security-ga ama oo waxa la xiriira abaaraha keenitaankooda see xal waara lagu heli karaa see maaragtay arrintaas hor noqoto loo hadli karaa ajandaha miiskooda kuma jirin waxa keeni karana waa garan kartaan waddan saan oo kaleeta ah oo soomaaliya ah dhibaatada ugu weyn oo haystana waxay tahay dadka go-aanka siyaasadeed gaaraya see loo baalansi gareeyaa ama la ysugu dheelitiraa waxa degdega ah iyo waxa muhiimka ah waxa ergentiga ah oo hadda xalka u baahan nin soomaali baa la yidhi ma mudaca isha kaaga jira lagaa saaraa mise midka salkaaga jira wuxuu yidhi war midka salkaa layga saara ama fadhiistoo yidhi ka isha usoo jeesan doonaa wejis waxaa waaye maxaa importansiga oo long term solutionka ah oo xalkii waara sidii abaartan soo noqnoqota looga bixi lahaa waa xalka waara waa long term solutionki ergenti maxaa ah hadda waxa taaganoo ah dadka dhimanaya haddeertaan ee naf baxaya see gargaar loola gaari karaa gargaarkaas markii la daaweeyo ay dhammaato dadkii waxay ku mashquulayaan arrimihii kale mushkiladii waa taagan tahay abaarta haddana waa soo noqonaysaa halkii le seerkalkii marka daas waa madaxweyne walboo cusub afar sano oo la kowsadaa abaar madaxweyne hore markii la doortay kii halkan waxaa lagu qabtay shirka abaaraha haddana waxaan taagannahay madaxweynihii kale markii la doortay shirkii abaarahaan taagannahay see marka la isugu baalansi garayn karaa ama loo dheelitiri karaa waxa degdega ah iyo waxa importantiga see indhaha loogu soo jeedi karaa dadka decision makerska ah haddii aan intii yare hawshaan aan hayo aan wax qabto waxaan isleeyahay amaad qabataa dadka go-aanka gaaraya see loo dhihi karaa warbaha abaarta iyo soo noqnoqoshadeeda iyo xalkeeda iyo issuegaan free security-go laga hadlay waxay ka mid yihiin ajadaha qaranka oo national security-ga qayb ka yihiin oo national security-ga aan loo fahmin keliya inay tahay ciidan iyo amisom inay naga baxdo iyo inaan military dhisano iyo inaan boolis dhisano iyo inaan nabadgelyada iyo iyo security-ga iyo stability-ga say isugu xiran yihiin in la formulaed gareeyo oo national agenda ay noqoto aragti qaran noqoto ayay u baahan tahan u malaynaya aniga sidaas leeyahay waa in ku dheeriya waa mahadsantihin wasalaamu calaykum
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisay
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yahoon qofkiba qof dhaliilayaa waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan markaana jubooyinka weerar khasaare geystay ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland dagaal culus oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu barqadii ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar jidgala ku qaadeen golyo ka tirsan ciidanka jubbaland xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanada baarka iyo halka loo yaqaano dhulka baraha ama dhulbaraha duleedka magaalada kismaayo wararka raadhiyo cadaado ay helayso ayaa sheegaya in dagaalka uu ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidanka jubbaland laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyey magaalada kismaayo saraakiisha waa saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxay dhankooda sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare fara badan ay gaarsiiyeen walow aan weli la helin warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada maamulka jubbaland dhinaca kale al-shabaab dhankooda wax warar kama soo saarin weerarkaasi waxaana wararka ugu dambeeyey halkaa naga soo gaaraya ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid deggan
qadarinay walaalayaal miyaydaan wax waa hagaag markaana somalilan madaxweynaha somalilan ayaa la kulmay ergeyga dhexdhexaadinta ma ergada dhexdhexaadinta ka dhexwada isaga iyo xisbiyada mucaaradka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu maanta la kulmay erg waa ergadii iskood isku xilqaamay ee ku howlanaa sidii ay iskugu soo dhoweyn lahaayeen xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka ergadan ku howlan xal u helidda arrimaha siyaasadda cakiran ee somalilan ayaa horey waxa ay ula kulmeen madaxda mucaaradka ergadani waxay sheegeen inay qaadeen tallaabo muhiima oo dhinaca waa dhinacyada iskugu soo dhoweynayaan hase yeeshee qoraal ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in golaha guurtada ay sharci ahaan somalilan u qaabilsan yihiin xalinta khilaafaadka waa khilaafka iyagana ay tahay in laga warsugo qaabka loo gelayo hawsha kii baa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada ayaan isla soo gaarnay qaybaha dambe alaa waxaad ku maqashaan xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi soomaalida degdegitaanka waa loogu dawgalaye degdeguna ibliis wuxuu u yahay shay dabeecadahe qof degdegay inuu guuldegdega soo degsado da'ye degdegow degdegay buu dartii meel xun degayaaye degdeguna hadduu door yahee lagu dawoobaayo bakeylihii degdegay ee didaan damane dhaadeene degdeg baa dadkeenii la degay ay degdegayaane degdegana waxaa loo degdegi sow degdegitaanka degdeg aan macnaha loo degdegi ruux ka daadegine anigoo degdega oon murtida idinku daahdaayen ayaan gabay degdega qaab degdegani igu soo diriye yaan la noqon dugihi inta degdegiddaasi caana wartii ama war degdegaya dheegi jiray gabay degdega oo niinsheentay warmaya waxaa la yidhi degdeg ruuxu daa'imay door ku dhalin waa war niyuus degdega haddaan idiin sheego booliiska somalilan ayaa saldhig waxay ka fureen degmada bohol ee gobolka sool waxaana si degdeg ah oo tijaabo ah loogu xidhay lix dhallinyaro ah oo aan wax dembi ah geysan war xabsi tijaabo ah oo degdega miyaa la furay aga wareedda maxaad ola yaabaysaan xabsi in wax lagu xidhun baa loo dhisay aryaa wadaniyow nagajoogka degdegina ra'iisul wasaaraha waa la ansixihaahe warba'aa oo maydinka dhabbaa ra'iisul wasaaraha la ansixinahaa intee loo degdegooya maxaa laga cararooya hadda dhowlee la magacaabayba ra'iisul wasaarahii weli dadaa ku qanacsanayna jira ma ogidiino imaaraadka akhbaar marka imaaninbe weli milees baraninbe intee u degdegu siin marka agaa warawu wadlo gobaalkii maran rayska cagaha soo gelinnay miyay dad rabaan inay muran geliyaan aryaadhaha kulligii waa degdegaysaan aniga war kaloo degdega idiin haya degdeg iiga dhegaysta sargaal kuuriyada waqooyi ka soo jeedoo degdegsan aa soomaaliya degdeg u yimi degdegowna uga laabta cabdulow jiim kuun uunjan qalalow ya wareegta degdega saaray aryamadeeyo weligaa waa degdegtaahe aniga haygu soo degdegine sargaalka kuuriyada waqooyi degdegta ugu laabtay waraysi degdegaho u bixiyey waxaana degdeg loo weydiiyey ka warran xaaladda soomaaliya isaguna wuxuu degdeg ugu jawaabay soomaaliya haddaan ma degdegayso waxay naqan doontaa dawladda ugu dambaysee nukleer samaysata kadibna si degdega waxay u naqan doontaa dawladda ugu horraysa si degdega dawlad kale ugu tijaabisa cabdulowkaas waa fiicay ah hadduusan dhihin si degdegaya iyagu isugu tijaabi doonaan war ma falan yaha kornaylkaa degdegtani ma wuxuu mooday soomaaliya in afgembi lagula wareegay war kalamaanay adinkaa degdegayoo duurkii alla keeno dadka waa dulmimaano dad unbaad ku jirtaane maxaa loo degdegaa war weli degdegtiyaa socotee xog degdega oo si degdega loo hordhacan idin hayaahe brofesor madin isaaq ayaa waraysi degdega c t v-yada caalamiga ah hayehe ma yirihe cabdulla waa degdegaysaaye brofesor madey wuxuu si degdega u saadaaliyey dhacdooyinka la fili kara maalmaha soo socda lafta garanaa degdeg wasiir looga dhigaa miyuu yidhi xudur sanadka dambe kun ardaya degdeg imtixaanka uga qayb gelaysa ma yidhi war maday adinkaa dhegayste waxaa sheekh mukhtaar ruuxu si degdega xabsiga ugu booqdaa la yidhi madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasane maxay ka wada hadleen buu yidhi war degdega aad wadiin waa waaliye brofesor madi isaaq wuxuu yidhi maalmaha soo socda waxaa si degdega loo filayaa in la gaaro ka juun soomaaliduna ay si degdeg ah u xusto maalmahaas oo ku weyn brofesorka wuxuu sidoo kale sii saadaaliyey in markan maalmo kale lasii joogo la gaari doono kowda julaay oo soomaalidu ay u yaqaanaan kowda luulyo wuxuuna saadaaliyey in magaalooyin badan laga xusi doono saadaalinta brofesor madi waxaa ka mid ahayd in wiilal iyo gabdha calamo sita ay sawirro maalmaha soo geli doonaan brofesorka intaas kuma ekaane wuxuu sidoo kale si hordhaca uga saadaaliyey oo isagoo caqligiisa isticmaalaya in sagaalka juulaay marka la gaaro la filan karo inay noqoto maalin weyn oo ciid ah oo caalamka oo dhan looga dabaaldego brofesorka oo sidoo kale qaab teknolojiyaha isticmaalaya wuxuu sii saadaaliyey in maalmaha ciidda dadka la filaayo inay qaar hirib cuni doonaan qaarna halwo cuni doonaan qaarna ay yihiin kuwa garab u baahan oo masaakiin ah hayaay war ninku saadaal weyna allow aan lagu cawriye warnamada dadkii wax bartay oo dhan dibadday ku maqayeen sida maday oo kale amada wallah ka cafiyo aryaadaha warkan adaldalaysan aniga degdegow ugu naqday barofesor maday isaaq jaamacadee wax ka dhiga arribowa barofesorka saadaashiisa si degdega bay ugu dhaaftayeen xuska maalmaha xorriyadda ra-iisul wasaarehee ka qaybgeli doonuu yidhi warwalla weynay barofesorku idinku idiin warramaye ictiraafkii somalilan ma soo degdegayaa buu yidhi muxuu ku saadaaliyey war kalamaanay weligiinba waa degdegtiin haddana ugu daran tihiine brofesorku markuu saadaasha soo bandhigay wuxuu si degdeg ah isla markii u codsaday in amnigiisa laga warqabo oo ilaalo gaarah loo sameeyo maadaama dhacdooyin soo socda oo waaweyn uu ka hor dhacay walle barofesorra aan arkay oo idaacadaha ka dooda warkay sheegaani kaa kama duwana axmed oo aqoonyahankan ku degdegine baaris muddo la samaynayay waxaa lagu ogaaday in xasan shiikh uu yahay madaxweynihii tobanaad ee soomaaliya sidoo kale xogaha hoose ee baaristu waxay sheegaysaa in la doortay shan iyo tobankii mey waxaanay aqoon-yahanadu sidoo kale hoosta ka xariiqeen inuu yahay madaxweynihii u horreeyey ee laba mar la doortay aryaadaha hadda ka hor sanatar muuse suudiyoo la yaabay niman barfesoorra sheegaha iyo qabaarmooga wuxuu yidhi b h d wallee kartoon maahin war barofesorada maanta markay issharaxayaan waxay dhahaan educationkaan wax ka qabanaynaa healthigaan wax ka qabanaynaa environmentgaan wax ka qabanaynaa all essential lifekaan wax ka qabanaynaa war qabiiladun tir badano walan qobadaan iyo leeyiin soomaaliya antana degan yihin war madaxweynihii hore somalilan allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal war ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya dheh gabowsow xabadlo ogida lix iyo labaatanki juun mugay somalilan xornimada qaadatay cigaalaa hogaamihaye war cabdullahi juuntaad sheegaysa tii lagu degdegay bay ahaydee somalilan markay dib xorriyadeedii ula soo noqotay ee cigaal madaxweynaha ka noqday ayaa waxaa u yimid nin b h d sita oo xildoona wuxuuna yidhi madaxweyne waxaan rabaa inaad golahaaga wasiirada igu darto markaasna madaxweynihii wuxuu weydiiyey weligaa xil ma soo qabatay maya buu ugu jawaabay shaqaale dawladeed ma soo noqotay maya buu ugu jawaabay wax xafiisaad soo martay miyaa jira maya buu yidhi xagtaa injio ma maamushay maya buu yidhi markaasna madaxweynihii wuxuu ugu jawaabay xafiiskayga bax bug bug sitaa tahaye somalilanna bug laguma maamuli karee warawawadla janna waran waxba ka fahmi waayen baad maantao dhan daldalaysaane miyaydaan ogeyn ra-iisul wasaarihii dhannaa in baarlamaan ku fadhiyo sidii loo ansixin lahaa war bishaar wadaniyo marka ra-iisul wasaaraha la ansixiyo kollayba dirgax baad ciyaari doontaae eego kalena gacantaana furan maxaad odhan weyday boowa haddaanahay xildhibaanada ka soo jeeda dowladda puntland kalsoonisiinteenna ra-isul wasaaraha cusub aa ka fiirsanaynaa war shiiraarow farriintaa madani baa kuu soo dhiibay boowa war ma haysaane wasiirkii wasaaradda caafimaadka dowladda puntland wuxuu sheegay in buskud dhiiqdhiiq aad u tiro badan wasaaradda laga xaday warriyo wasaaraddaa buskudbiiqa laga xaday baadideeda allaha bariyo
warnamiyow puntland malmalaadadii buskud dhiigdhiigan goradaana war puntland ma farxaan macluul baa tegey buskudka carruurta nafaqadarrada hayse loogu talagalay dadka xaday ma falan yihiin war farxaan hadda ka hor axmed kuusaa kasii xadaa la yidhi war madax wasaaradda ka tirsan ayaaba lagu eedaynayey ogaa boowa ceeb xun baa dhacday war war ma haysiine agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka federaalka ee hadda ka hor la xiri jiray wuxuu yidhi layma xerin sharcina layma marina waa lay afduubay wuxuuna yidhi yaxyo cali hariiri iyo cabdi baaruudoo ra-iisul wasaare khayre ku daabnaa oo rabay lacagta karoonaha adduunku noogu deeqay inay kala tuurtaan ayaa rabay inay iga bannaystaan xafiiska aryadaha war mahaysiin cabdiraxmaan cabdishakuuro gobolka gado ugu tegey dad aad u tabaalaysan oo abaaru tacbaan ka dhigtay wuxuu yidhi waxaan rajayhaynaa dadkan in gargaar la soo gaaro dhulka dawladdu maamushana gargaar la gaarsiiyo dhulka dadka kale maamulaan oo aan u malayhayo inuu shabaab ka wadana wuxuu yidhi waa kala hadlaynaa sidii gargaar loo gaarsiin lahay dadka dhibaataysan war cabdiraxmaan cabdishakuur luuqada shabaab lagula xidhiiro ma yaqaanaa waxaa layidhi saaxeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaane ee dadka soomaaliyeed si kasta oo wax loo gaarsiin karo ha loogu gurmado warwar ma haysaane somalilan xaaladeedu meel fiican bay maraysaa khilaafkii dowladda iyo xisbiyada mucaaradka u dhexeeyeyna waxgarad baa ku soo baxay dhexdhexaadin ka wada mar dhowna waxaa la rajaynayaa inay heshiis ku dhawaaqaan war marka hore waxay ku dirireen gabaasow banaanbixi muuse ma ogolaaday mudakaroosi ilagunabahayey ma laga noqday horta doorashada matan madaxweynaha soo horreeyaysa mase ururada salaadiin beesha lixaada miyaa dhexdhexaadisay war somalilan danaheeda iyadaa ka tashatee sidii noo kalena teendho hoosteed la iskuma geeye ajnabina dhegta wax uguma sheegoo lama kala faqee xataa abiya wargaboosow macaalimaaraadkaad dhihi jirtay carruurtuu caanaha noo siiya ma inkiraysa warwarka iga dhexgelinina guddiga diiwaangelinta ururadu waxay yidhaahdeen toddobiyo labaatanka bisha juun bay bilaabmaysaa diiwaangelinta ururadu waxaad uga daalaysaa heshiiskii dhammaadood sheegaysay haddii warkaasu ka dambeeyey haddana xisbiyadu gogosha ka kacayaane war toddobiyo labaatanka juun xorriyadda waxaa qaatay waa jabuuti tan somalilanna lix iyo labaatankay ahayd war hogaamiyaha mucaaradkiisa la kulmay muuse bixi maahano madaxweynaha faransiiska aradaha war ma hayseena waxaa la anxiya waa guddiga dastuurka aqalka sare shanta xibnooday soo gudbiyeenna waxaa ka mida iftiin xasan baasto cabdi xasan cawaale qaybdiid cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaad xasan xuseen xaaji iyo saalax axmed jaamac warbaa meesana tarfaroolana bowe gedqulaca ka eeg warwar ma haysiina ra'iisul wasaaraha itoobiya faraadar aabi axmed xaaji cali dekedihii lay ballan qaadaya rabama u yidhi war c b b a wareerisee wuxuu yidhi sidii digrayga ula dagaalama ahaa war waxau yidhi canshuur ha lagu soo rogo maalin kasta baraha bulshada laygu cayaahou yidhi dulqaadkiina wayga dhammaadoo macalhooyada ayay caayeenou yidhi xataa heesa caya waygu qaadeenou yidhi kaaga darana inta kale inta caydayda sheergareeyaana lacagta u badataahou yidhi akoonna dibaddaana waa ugu dhacdaahou yidhi war waa kuwii dhihi jiray itoobiya oo dhan baa isu kaa aamintay ee dhaktar abiy axmedow abiyow soo dhowoowe haddana goormay caayeen warbalaayo lagula qabo lagama qayliyee c b b etoobiyana maleedahay bayadru xukumata dadno waxaa la yidhi jaahiliin qoryahaysiyo kuwa beenta qoraayaa dunidii qaribeene see wax looga qabtaa arrimaha sameeyay cabdullahna wuxuu yidhi fow qoftu hadday qaalaad gashe lagu qabtay ka qaylisa qoftu hadday qaalaad gashe lagu qabtay ka qaylisa war in qabadigii yukrain cidi dhoofinba weydo kaydadkii dhambacaadaan dhowaantaan maqlayaaye niman dheelmad yaqaanoo dhiiran ma u dirsannaa waran waxaan dhihi lahaa nabadow ku naaxaa nafluu nuuc kasaw yahaye nasri iyo nasteexay u tahay noolahoo idile nacab iyo nahaabaan nacayn haba nusqaanshaane nimcadana haddiideen niskiya nuguul ha dooxaane isu naca allaha naasiraan guulkanaa weli war-iisul wasaarihii waa la ansixinayaaye dhanuwada galbiya isu geeyo bulshada dhanuwada galbiya dhanuwada galbiya isu geeyo bulshada dhanuwada galbiya
elelele sidiida wayka wayka
dalkaydinka qarribay dadyow kala wada xubintaasi saaxiibada kalamaan dhegaystayaal waxay guni iyo gunaanad u ahayd barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha cadaado uu soo saaray saaxiibkay cabdifataax cabdulaahi dhoore soomane isla asaga ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarke maxamed maxamuudana barnaamijka dhegaystayaal waa idinla socodsiinayay waxaan idiga tegayaa heestii aan idin ballan qaaday hordhacii barnaamijka ee dulmi diidow iyo hooballadii waa beri
Yeah.
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtooraw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad wulaaqay
dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dad wulaaqay noqote dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dad wulaaqay noqote kulmi doona kulmidayda